runtii hada yabaal anago hadda kaabiga marka horeba ku hayno saddex kilomitr unbay noo jirtay haddana daqiiqada kadib inaan gaarnaan rajaynaynaa insha allahu xogtaan helaynana waxa weeye inuu cadowga uu iskaga baxay marka dadka shacabka dhibaatada ay ku haayeen waxay dareemayaan nafis isla maantaba marka annagana kaabigaan ku haynaa oo u jeednaa hadda magaalada ateenadeeda si nabadgelyo aynu kula wareegnaan rajaynaynaa kollay iskama kaa kaaya caabi karaan oo namababa dhigi karaan waayahay magaalada meeqa jiha ayaa marka ciidanka ay ka weerareen
afar jiha ayaan hadda ugu jirnaa afar jihaan ugu jirnaa waxaaskeedaan kusii daba jirnaa waxaana loo sheegayaa inay sii baqanayaan oo meel koro isku fursanayaan ayana waan kusii daba jirnaa inaan kasii qabsano insha allah meesha tagaam waayahay marka xaggay ku baxeen ayaa la leeyahay haddii ay deegaan ka baxeen
yaa walaal dhankee u baxeen marka haddii ay ka baxeen aadan yabaal
wallaahi meelaha sidaas aadayaasha usii fogay inay iskusii aruurinayaan sida aan warbixinta ku helayno mana isku urayno hade meeshay tagaan waan ku taba tegaynaa ilama soomaaliya o dhan ay iskaga baxaan waayahay hadda haddii la hadlayso aadan yabaal imise kilomitr ayaad u jirtiin
ateenadeeda u jeednaa noo muuqata kilomitr laata anugu ma sheegi waayahay wax kaloo iska caabin ah ciidamada kale maa jiro dhinacyada kale kasoo galay oo ay la kulmeen
ciidamo fara badan aa meesha kusoo wajahan markay maqleen cududa ciidanka xooga dalka soomaalida dadka deegaanka hooskaashada ayay iskaga baxaan weligoodba gaadlay waxbay samayn jireen ayadaasna waan kasii kaashaamanay waxaana rajaynaynaa insha allahu meel walbay joogaan inaan ka daba tagno oo aan kala wareegno dalka soomaaliya meel kasta ugu jiraan doonayna waaya xogtaad ka helaysaan aadan yabaal marka dadka shacabka ma ku sugan yihiin mise way ka baxeen ogaanta
qaar qaarka iyaga raacsanaayna way way way raaceen qaarkii kalena oo maaragtay dhexdhexaadka ahayn oo dadkii shacabka ahay oo la gumayso jira ahayna halkooda ma joogaan waaya maxaa marka ugu baaqaysaa saraakiisha ciidanka iyo shacabka halkaasi ku dhaqayntaba
waxaan ugu baaqayna ma lahane waxaan leenahay aan sii raacdayno oo sii baaxsanno argagixisada annaguna heegan ayaan u dhahay habeenay maalin haddaan nahay ciidanka iyo iyo dadka deegaanka wax mas-uuliyiin oo idinla socda miyaa jiro xildhibaanada oo ka mid yihiin
mas-uuliyiin fara badan aan la socdo marka anaa kula socdi doona insha allah shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddobiiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah